saaridan kabeeganta soddonka bilaa tuman ilaa maa sanada labada kun iyo tuman iyo toddobaada qodobada kulanku warsan hamiinnimadan uuna siinhayn haddii ilaahay sida weliba ku mid ee beel ku mid ee beelo oo dego koonfur galbeed soomaaliya weliba iyo dooratay malaaq saas oo kalena iyo markaas waxaanu ku mid ee beelaas iyo ku horjeesideen malaaqaas la dooriri waan iyo taageeran muujiyan malaaqii hore ee beela barnaamijka kulunku warsan dhugunsidiyaal weliba ka dheega doontaana lamadaas dhiibood ee beelaha ku dhaladi oo markaa shal taageeri malaagga guud ee beela iyo weliba saas oo kale soo markaas malaaq cusub dooratay barnaamijka kulunku warsan iyo hamiinnimadan dhugunsidiyaal ka dheega doontaan saas oo kale qodobada kulunku warsan hamiinnimadan uuna siinhayn weliba ku mid ee maalintii shalay haytay weliba munaasabad hadhawaaya u elan suubiyey safiirka soomaaliya anfidhi dalkaas etoobiya islamarkaasnuusa kula hadlaayi waxaanu ku mid ee waalidiin owlaadiyo markaasi kahirin dalkaas etoobiya oo baydhabo markaasuusa nkooyi sidii waalidiintaas owlaadatiitiyo ee hiran muddadii lihiri weliba siyaaboolan hiri usa unkula hadali lahaay barnaamijka kulunku warsan dhugunsidiya taas oo kale qodobada una siinhayna weliba ku mid ee xildhibaan ku tirsan baarlamaanka minkokora oo magaajeedharow cabdi xasan cawaale qaybjiid weliba geedka minkakijey embeledka muqdisho gudoon galay ciidamo ku tirsan ciidamada ammaanka ee muqdisho welina iyo baaritaanka suubiyana miniteediis waa qololyey minkuusa magaalada muqdisho ku kuleey madawiinaga jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo weliba uus amray in saraakiilii amarkaas biyidi ee minkaas baaritaanka lakasuubiye amarka biyidi in habsaga laha dhika ciidamo lanqabadii weliba markaas xilligan la sheegaha in habsigii oo ka jiraan islamarkaasna ciidamada sirdoonka iyo su'aalu weydiihayaan barnaamijka kulunku warsan weliba ka dheegi doontaana xildhibaankaas minkakijay la geli oo sharaxaad ku biyow qaabka lahanweerari saasoo kale dhugunsidayaal kulunku warsan qodobada unasiinhayni weliba ku mid ee golaha badbaadada koonfur galbeed soomaaliya weliba iyoona ku hadaleena dhallinyarada soomaaliyeed u deegaanada koonfur galbeed soomaaliya dhalabtii dhibaatana lankijeysidow deegaanada puntland welina iyo baaqandireena maamul goboleedka koonfur galbeed iniyo la hisaabtamaan maamulka kale ee puntland dhallinyarada dhibaatadii lankijeysidahay deegaanada tetiyo xogayaha guud ee golaha badbaadada koonfur galbeed oo idaacadda warsan arrimahogaas aan ku warbiyi iyo kulanku warsan dhugunsidaal ka dheegi doontaan qodobadaas iyo qodobo kale oyoo ka jiraan walihaniisiyaada kulankantiinka guda jirnaya dhugunsidayaal hasiin gudbii doonaa barnaamijka waliba hasaarey waana sindirnati ayaan oo cabdulaahi nuur aadan jaciilow ee farsamada waa bilaal yara mar kale iyo kulanka warsan waayahay dhugunsadayaal mar kale iyo barnaamijka kulanku warsan iyo hawadaasian kulanaa qodobada barnaamijka gudagala qodobkan ka horeeyey weliba usa nagadeeya magaalada baydhabo geeka weliba ku dhiiday munaasabad beel ku mid ee beelo dego koonfur galbeed soomaaliya iyo ka dooradeen malaaq cusub oo beelaas hogaamiyow islamarkaasna iyo sheegeen in iyo herkii ku qaadeen malaaqii guud ee beelaas horey in hogaamiyi jiray saas oo kale weliba isla kulun magaalada kuwelday beelo dad markaasan dhaladii oo iyoona iniska jiraan oday dhaqameed siyaasiyiin iyo dhalinyaro iyoona ha ku horjeesideen lankaasi la dooradii ee waana sheegeen in beelo usoo hogaamiyow malaaqa guud ee beelo waana usa xaqiyey haddaba weliba markaas munaasabadda xildhibaanka waa munaasabadda malaaqa laka dooradaay nin ku qiibgalay maxamed aadan socdaal isla markaasna qaabka doorashada iyo andhiidii hanin gudbi
geerideeg meedoona dege bayd bakool ig jubbada hoose iyo jubbada dhehe banaadir iyo dege dhammaantioo way anmagaan u taleynayaani oo sheegana oo sheeguhayanaa oo teleefomaha biyohayaan ini malaagan maxamed xasan borow arhaw banew banew banew banew ini oo yo doortadeen israasiyiin ulmi aama israasiyiin xildhibaanadii oo israasiyiin ee umame markaatuku anaa ini oo malaaqan malaaqi jab alihi kugalu malaagii laaguulaysid allihii kuwaalu malaagii reemuxoog allihii kuwaalu malaagii soomaliwenteegi allihii kuwaalu malaag awesigalu haato allihii kuwaalu malaag seeno haato allihii kuwaalu intaas yani yakiina doayane may dheeqamdhamnay may dhefqamnay oo aan baahanayni malaagna hogaamiyaaw reergeelida eh weligeeli dhibaateenni suuqa kuta wadanu weligeelida dhimigeelsi kuta wadan waasanayni ilaahay bohata ha ka dooridi umatan ha ka doorisi may koofadaane inii ani adigeelide weli dhibaatee usini suuqa noogabtu weli dhibanigeelsidon ani noogabtu intaas yani yakoo usdaane dhammaan walibatinisakoy umi aama maagari reewudiya walmagunte lamalaisetagaoko molosooday fadhiid walumanka boqolkijeedu meelo may fadhiya sagaadhiisiye may fadhiya tigid iyo marifle may fadhiya maali maaliga fadhiye kamaantiyo ma markaati sheegina ini malaag malaag maxamed xasan barew malaag geeli malaag guud eyi taasa markaatu go-ane maynkato ayane ilaahay ini esaasiro maynkato ayane ini sukuulaysido rasuulkii bibi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت جيلد وبير لي خان وعانا سومالنا تضرب قوات بيك دقتها هيرا بيك صوب لابتا جبلا فوسي كتبتا إلا أحمده أي تجسا مالها قبرت وحلقة ربا حقي إلى حيان إنه صوب عيو وحيد الله عنه حبه baalooyinkaas cusub keeno kana muuqdaan sooma digrna keli maa soomaaliya o dhan ay ka muuqdaan ayaan ka rabnaa hadduu ilaa ihahda saddex baan saddex ga- baan kula dardaarmaya waa guddoon jilacsan inuusan noqon garceexa inuusan noqon waa guddoon jilacsan garceexa iyo gacan gacmo laaban inuusan gacmihiisina laaban gartan u eexan intaas ba horta laga doonaya waa qof dhalinyaro ah maanta waxaa loo soo xushay waa wax tarnimadiisa markii la arkay qof malaar laga dhigaya oo dadka doortana xildhibaano iyo wasiiro heer gobol iyo heer federaal ah micnaha waa qof ay soo dhuleen laguma soo qaldamin san aaminsan anig laguma soo qaldamin waxaan dhihi lahaa marka waxaan dhihi lahaa nabadii daboolneed kuwii daaha ka qaaday dalabkoodana uu ahaa isku duubnideen iyo daacadnimi wanaag dadka loogu adeega da-yarteena haddeer doorka ay ku jiraan ha loo daaya walaa wuxuu ku yiri aad umaasan tihiin waxaa weeye xafladana caleemasaarka ah maanta waxay tahay waa maalin taariikhi ah in dadkii hore mise odayaashii hore dad aqli iyo maxay ahayd garaad lah bay ahaayeen dad aqoon lah oo aqliga garaadkana lah inay yimaadaan waan ku faraxsannahay waana la shaqayn doonaa wuuna jiri doonaa wuuna joogi doonaa hadduu idhahda waxaan leenahay ugaauulanto guulayso xafladan geega ujeedadiina haytay caleemasaarka ugaasa guud ee beesha geelada sado walaalo badan xildhibaano badan ama aqoon-yahano badan ama odayaal dhaqameedyo badan sinka sheegeen ujeedka lagulahayana mahayne inii sima ugaasan doorasaan ini una siyaasiyadda ana ugaasan dooraano ini lankala ama xukun kala ama lanbiilgalku koy walan doorradaaw wali beelaas geelada yoo doorradeen ugaaskiyo iska raheen ugaaskiyo caleema saaradeen ini una markhaato kuhaana caleema saarsho una shaksiyaan ana iyo culamada xildhibaan wasiirada iyo senatarka daybaa kumid anaa ama hakujeeda beelon geeka ugaaska caleemasaarado hayta sadasilasikuweeriana ninka weeri ugaaska caleemasaarsi ku qayb galana neeri ulugayo darhadna dooraday inta noodirsadi waa waajib muqadas eniuna kooda ku qayb qaadana ini ugaaskii beelaha dooratay ha caleema saaratay askarheen caleemasaarsiona goobjoog kuhano markhaato kuhaana dawladii federaalka soomaaliyeedna may sheegna maamulka koonfur galbeedna una dersina markhaatina inay ku lahaataan iyad iyadaan ku faraxsana laba walba waa ku qayb galay xafladaan iyad iyadaan kama hadsanya may baana mar labaadi mar saddexasin dhanaa iyad iyadaan kama hadsantiin
hakuqaybgalkiinayada muhiimay kahay ilaa walba meeluu roobiyo tayta kuusika koo siyaasiga sida la raaba laakiin geedku waa inay muuqata markhaati ku ina siyaasiyiintii iyo dhaqankii dadkii umarkasaan igirooyiga u wardeeray inay inta fadiyaan marag madoontine taasoo taasoo markhaatidii ete ini malaag inta fadiyay malaag xasan beelo reergeela liyaade maqsuudka etayaada iska raxsanta taasana iga daaya way markhaati keenaa un oo ka hadalaanhu magaaga dawladda xildhibaanada dawladda federaalka soomaaliya ini baalweynta reer geelod liyaada qobsatii malaag usub waana ele masaabti taasa markhaati ku cuni malaag mas-uuliyada ilaahaya iskule dhankii isu falaawa indiibe tolkeeda ku dhalatii mas-uuliyadda isu kiindiinhay aragni woohiyada digil iyo marafille raaw qabiilka inka tiri badan mas-uuliyadiiya waa ilaahay kiindiini uluna daraskii dadkii meelo degaayay digil iyo marafleeg ee daras wanaag iyo walaalnimo iska jiido dad badana ku dhawaajiyay seeno diganhuma diganhuma adeer laakiin ugaadseeno bashaksiyan ana saaxiibkay ahay markii isu dhimadaayni kuwa waa isa deganay ani isiyo baraaro daashu halgalaasa masari waa isdegan lankii bedel lankii bedel oo booski isuga hay buri allah kooweele insha allahu tacaala odayaasha dhaqankana way ku codsadaan inay la shaqeeyaan xeendaabka waa ka jaram ismeelo waa ka jaram e malakii lugaayow kan shabaabka ay hirin indoodow kan dawladda ay hirin indoodow dareeska darees wanaagka la dhaqamaw suuradooshal kasaw malaagkaasaa la ere ma-e malaag mankoowa ka jara malaag kaaraha iyo kan eeka kan injiliini iyo kan inkadhisan malaag kan koo qabo kaasa la ere malaag war goofadaane malaag inay tolkaada dhakato digilimarafleegada haaskunfaaqan daras wanaag iyo walaalnimo baalweynta reergeelida adag ka hogaamido eedana kiinka mahadnagaana insha allahu tacaala waykalena mabruuk mabruuk malaag jal allah koowe salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu xasan shuure aan ka codsanaa siibo seemo markii la dooranaya nin yaru ahay oo kale haddaana khaldanayn ninka soo barbaariya oo soo garaqata adiga waayo semon wuxuu ahay nin aada loo yaqaan aniga ma aqoonin two thousand one kian imid wadankan ilaa gaaguulaan la socday markaasaa marka nin libaaxu ahay inta libaaxu lahay waxaan kaa codsanaynaa maanta ilaahay wuxuu nasiib noogu yeelay nin dhalinyaro ah ilaahay noo dooray annaka codka leh ilaahaa dooray nin dhalinyaro ah oo ahludiin ah oo nadiif ah oo qalbi fiicna ilaahay noo dooray waxaan rabnaa odayaasha dhaqanka inay noo barbaariyaan ay garabka qabtaan aysan meelna ku waayahay hanas may bahaayana wasiire iyo weliba oday dhaqameed dhalinyaro oo geeko ku qiibgali beel ku mid ee beelo dego koonfur galbeed oo hoggaan cusub cali masaaradaay islamarkaasna u saaeeyey hoggaankaas maxamed xasan borow dhinaca kale isla beelaas dad ha ku jeeda oo iyona oday dhaqameedyo xildhibaan iyo siyaasiyiin iyona dhinaga kiijoo gabadeen munaasabad weliba iyona ha ku korjeesideena lankaas la dooraday ee maxamed xasan buurow waana la caleema saaray iyoona markaas taagere muujiyeen malaaq ibraahim leysamow waana ka sheegeen in uusiyey malaaqa xaqe e ee beella hogaamiyahay munaasabadaas oo taageerada inaska jartay saas oo kalena iyo markaas ha ku korjeesideen xildhibaanada beelaas matalow baarlamaanka soomaaliya in iyo widaan shaljeeyow beele dhatiye e
hiwlowi wardheer baydhawo iyo roogna lankungle eraaw cabdulaahi ibdagaruum oo aqalka sare e buinganin jeeshidi marka geelale'na odayaalka geelale'na oo samadoonnadii geelale'na cabdulaahi ibdagaruum dhibuinganin jeeshid may kale oo mare dhibaato usnin jeeshidi mayba kumid aha onogus owowngey labaatan iyo saddex san labaatan afar san lee jaro yaa eri malaagii hore oo helkaliin ku ridna oo malaagii oo guud geeli lahaay yaa ma eray halka bedeloy lankii malaagan ana dooraw onogan ee lankii diidoona tallaabi ku qaada hirhire ciidan uu saadirsaday yaa geedka dhibaato fooldaronnijaysideen unoo odayaalkii geeli leena gaar ahaan ana naftay awees sheeqalyo ifreengel yare ciidan uu saadirsaday lama onog oo onogaas taageeraasu lankiin ku horkoyto oo onogaasoobay an taageersanaana dhulkaha labtamuus ari yaan liifni tume sa doronga liifninka garacen markuu abdullaahi ibdigaruun saacadaan laku bilaabo hiloo wareere kalsoonidii kula naqdeen walfaminga hiloo wareere saacadaan laku bilaabo abdullaahi ibdigaruun hibloo wareere walba min eh maana mailaw helkiin wal kula naqdi wabilaahi towfiiq
annaga oo ah samadoonnadii culamaauddiinkii aqoon-yahanada waxgaradka dhallinyarada haweenka iyo ganacsatada ee hiwilooyi wardheere ee beesha geeladleh maantu ay tahay maalin sabti ah oy taariikhdu ku hastaysan tahay soddonka soddonka disembar labada kun toddobiiyo tobanka shir wada tashi ah oo loogu tala loogu tashanayay horumarka beesha iyo caqabadaha hortaagan islamarkaasna islamarkaasna looga hadlayay mustaqbalka guud ee beesha islamarkaasna lagu taageeraya godoomiye ee ugaaska guud ee beesha ee ibraahim macalin caliyow oo ku magac dheer ibraahim laysaan oo ku magac dheer runtii waxaan rabaa inaan ka hadlo ee xildhibaanada ama aqalka sare ha noqdaan ama aqalka shacabka ha noqdaan ee reer geelad leh waxaan u sheegaynaa iyo shaksi kastoo fikraddaas la qaba waxaan u sheegaynaa biliis qalad qalad laguma soxo waxaan leenahay waa qaldan tihiin qalad ayaad ku socotaan ayaan leenahay kow soomaalidu waxay ku mahmahdaa naftiisa daryeelayo tu kala daryeela xildhibaanka sintaanaan la doon wax buu ballanqaaday wuxuu ballanqaaday waxaa ka mid ahaa in dhibaatada tolkiis haysata inuu wax ka qaban doono isku xidhi doono isla markaasna xuquuqda ay leeyihiin inay u soo dhicin doonaan ayay ballanqaadeen ballantaas ay ballanqaadeen waxay u beddeleen iska horkeenitaan isxaquuqitaan iyo qalalaaso tolka dhexdooda inay is horkeenaan meesha laga rabay balantooda inay oofiyaan ay ahayd isku xirka iyo horumarinta beesha oo reerkaas maxay laakiin may ku hadalfaday muhiimid oo reer geerida arrimoosha ayaa ku hadalfaday insha allah uu reer geerida ana may dhabnay haayeen dadkii federaalka una doohri oo dhabbaanay haayeen yaa isbeysa politika oo biyo kala horqaadeen yaa geeridan isticmaaleen yeedoo dad kala ha adeegsadeen waana heldhabaadadii in abdullaahi abdigaruun iyo lamaada jaarilo jaarilo waa reerna muuqif an laad oo meelba lay raaw yal re lamaada heldhabaan u siljal lamaada jaarilo iis iyo wali geerida kaan sheegan hadda gobolka bay wal soohay guddigeed oo degil imirifle oo deegaan liin saa guddiga deegaankaay yaan dhisay barba walla dooradaaw geeride lahan adeegsaday maktalifin geliyaan si geeride kursi kuwaayo may sheegaana geeride raas kaambooni in raas asaar ilaa jabaan meel geeridoog oo lagu fiirsada falaane abdullaahi abdigaru may liin doorday aqalka sarlinjeey in in usug geeride wasiir hanweydiyo hanweydiyo agaasimaal guud hay-adahan galgaalin siyaasar war ku arg hadda markii telefishinka oo aqalka sare ada fiiriyo way fadhay boosakaana meel fadhiya si isdowliga ka arg hadda biraag baa fadhaya obitii meel ku hadal geerida warameen gobol may sheegana nag oo meellendari ku jibaabu waay wala ku qobad waay haddii geerida malaa qobadeed leh qorta nan kusi bedeleynaysaamo boqol soddon iyo shantii oo way ka jareen soomaaliya garanka ay ka jara lankadanankoolahaqobday wali ibli uwaan laka bedelama wasaaradda arrimaha gudaha dhegsaamun bagaysha ku tar yaa li telefoonka leh meel isku haloonan sheega ninkaas ma sheegaan geerid meelbuga dalka idibid in ninkaas geerid walbankaan oo sila ambaaris tuka ambaarla is-ay ila baal jaaloogi jiraan waan ma og ursita doorri una og darboo ka dhegyo masaakin eseyi yaa afar qabili haaranka dooran haaran wayre hal haaran indi haaran maras nijaasan minka dooran nijaasi arbeen geeriden walmi eh federaal koonfur gubnaas hedhabaanadiis hedhabaane koonfur ayaad ku jawaabaan federaal shaqo maka leh hadduba hool lankoo abdiraay guuna ku saduudo qarashka biyo qarashka dawladda ka dhiibaw oo shay geeldeg una qabil qabil afaar iyo roos dilil baan laakiin waa suudu aan ka sheegan tibiro u wardeer ti aakhir jiro sheegan wardi in sheegan hal banaan ku sheegan geeldeg banaan ku baan ولو سيئي والأرض ما أفلقا ديان وأنكاروا كهل xildhibaanadii hal erya helmaamee ka daroofade may eridan helmaam intii qabiil hayd oo digil iyo berflayd oo doorasho galeen u n d b lamaadi boqol laabqaad lamaadan oo kurinkii iyo gabarti maanta ka badaw lamaadii boqol oo geeli labaatan iyo kooko oo geeli laga qaade dad walay dadki yoo doorda oo beesan siin nyawan ifamuna kareen iskana doordaan ya beesadii qaadeen la beesadii oo u n d b qaadan oo walbanaan unbeelba matilaan aakharina isa seedaan adin iskala go-aan assalaamu calaykum warahmatullaa geelidee rumba siisheeda qabiilka irlaan irsa kumid ah laakiin intanantii obo reenaha qobo kaan maraaga maarkood iswarshay isku dhaf ma siin sheegaanaynan kaas in geelid meelba roogo walay oo dhulka banaanka dhulka inkajara banaanka roogo abdullaahi bulgaru iyo koriik iyo gabartin oo nyaahan meel ku fiyin urdoran oo jaalido warisin sheegay masaa'ib mafaduhan muwadin edan reer geelada lankowa wal anhaay lanki isugahay wala anhaay teegin yar roog shalayna waliyohaa su suubsadeen oo dhagan hay maylacraay lankahooba dhimadu wal bedelo koro yanin yanin bareen lankii ma dhimana teegin oo hunyi oo sanyi kiyasru lan ko shalay nin shani abdullahi ibn garun la raw una madoran nogolahi hadan ma ilahay kam lama biya ji hel dhaban kale hadan ko kale hel dhaban kale ku wejiseen nidi ma ogoliyini sin sin shaway markan liisa oo deedsida ma ogoliyini
shirkadda ganacsiga guud ee haso idris salaamu calaykum calaykum salaam saaxiib hawidaaw aniina faylahayr abtun waybakiinka kuway hamara baafaday tumunko guriya lama doorku weelfaday reed galab dhismi hamara kuweydiya babaan saamaade may qarab dhisma baydhow baa dhoobinina may hamar bay koo jaramaa may baydhowahaano yoo faa'idi weydiyaanle anama injeeda shirka
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo nool dareertaan barnaamijka kulanka warsan qiibooji dhexayaha sida diirni weliba hanin dareere xildhibaan cabdi cawaale qaybdiid oo geeka minka kiijay weerarka qaadan ciidamo ku tirsan ciidamada nabad sugidda soomaaliya islamarkaasna iyo minka kiijay burbur njeysidan walina madaweynega usa amaray waa madaweyne farmaajo usa in ciidamada weerar ka qaaday saraakiili amarka biidii xabsaga la dhika balse kormarinoy dhinigii weliba waraysi una ku lawaalani ama waraysi una lawaalani maxamed isaaq rooti oo markaas ah xogayaha guud ee golaha badbaadada koonfur galbeed isla markaasna uusa ku hadali dhibaatooyinka lanjeesidow dhallinyarada soomaaliyeed ee deegaanada koonfur galbeed andhalati waana ganacsiga kale deegaanada puntland rooti weliba uuse sheegay in marar badan laku hadalay arrimogaas waana puntland iyo jawaab unkubiina dhacdadii in damboytiin iyo haytii kuriya deegaanadan andhaladii in laka dili magaalada boosaaso usuna ilaa hadda cadaalad an helna waraysiga weliba saas oo kale rooti uuse baaq an kaga diray maamulka koonfur galbeed in uuse arrimogaasa hafargeli waana use kula hadala maamulka kale ee puntland bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ku hadlaya magaca koonfur galbeed soomaaliya golaha badbaadada koonfur galbeed soomaaliya shirkan jaraa'id ujeedadiisu waxay tahay in aan ku caddayno hadafkayaga dhibaatooyinka dadka koonfur galbeed ku abtirsada ku haysta deegaamadaas bari guud ahaan gaar ahaan boosaaso waxaan cambaaraynaynaa dilkii loo geystay maalintii dhoweyd qof ka soo jeeday koonfurta galbeed soomaaliya waxaan u sheegaynaa maamulkaas in ay qofkaas dembiilaha ay ay ay cadaaladdu keenaan haddii kale reer koonfur galbeed soomaaliya maamulkaas way la xisaabtami doonaan sababtoo ah annagu waan diiwaan gelinaa dililka n waan rikoodh garaynaa waan la soconaa waxaan ka codsanaynaa maamulada deegaamadaas ka howlgala in ay cadaaladda keenaan dembiilayaalka dilka u geystay qofkaas ka soo jeeday koonfurta galbeed soomaaliya waxaan u tacsiyeynaynaa eheladii iyo iyo asxaabtii uu ka geeriyooday dhammaan koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan golaha badbaadada koonfur galbeed soomaaliya waxay ku celcelinayaan in falalkaas foolxumada lala joojiyo nalaga daayo waxaasu n soomaaliya waa soomaaliya meel walba soomaali baa ka shaqaysata dilalkaas gardarada ku beesgaraysan oo loo geysanaya dadyowga ka soo jeeda koonfurta galbeed soomaaliya waxaan codsanaynaa in laga daayo dhibaatada loo geysanaya dadkaas xamaalatada midda kale maamulka waa in ay cadaaladda hor keenaan dembiilahaas waan haynaa waan rikoodh garaynaa waan la socnaa waan monitor garaynaa dhibaatooyinkaasi dadyowga ka soo jeeda koonfurta galbeed soomaaliya loogu geysanayo gobollada bari gaar ahaan boosaaso waa in laga daayaa ninkaasna waxaan ka codsanaynaa maamulka meesha ka shaqeeya inay cadaaladda keenaan asalaamu calaykum ninka la dilay ma nin deegaanadan ka soo jeedaa maxaase loo dilay ninka wuu iska shaqaysanayey waa waa waa xamaalato sida la wada ogyahay gardara loo dilay dhibaatada sababta horta loo dilay anigu ma nooma cadda weli laakiin waxaa noo muuqda in aan keeskii la daba socon aanu dembiilayaashii la raadin aanu la soo xirin aanu wax laga qaban baa noo muuqata laakiin motifka ka dambeeya in qofkaasi dilka loo geysto ma caddayn karno waayahay marar badan waxaa dhacay dad deegaanadan ka soo jeeda ee ganacsato ah oo meeshaasi ku ganacsada in dhibaato loo geysto dil iyo xarigba laisugu daro waana laga hadlaa ilaa haddana jawaab dhanka iyo maamulkaasi puntland deegaanadooda oo dhibka dadka loogu geysto oo ay ka hadleen dadkaasina ma jirto marka hadalkiina marar badan ee aad arrintaas aad kaga hadasheen oo jawaab la-aanta ah maxay la micno tahay
maamulka puntland waa runta aniguna hadalkayga waaba ku bilaabay waan diiwaangelinaa dililka iyo dhibaatooyinka meesha xadgudubyada meesha ka socda guud ahaan horta dhibaatooyinka ayagu xataa way iska haystaan laakiin kuwa ka soo jeeda deegaamadan waa sensitive waaba u nugul yihiin in lagu fududaado ama dala dilo ilaa iyo haddana maamuladii jawaab ay ka bixiyaan nooma muuqato anigu waxaan u sheegaynaa maamulkaasi rikoodhkii waan haynaa magacyadii waan haynaa saacadihii waan haynaa qaababka dadkaasi kala duwan oo loo dilay dhammaantood way noo rikoodh garaysayeen maalin baan la xisaabtami doonaa maamulkaas hadduu ilaahay idmo waayahay maamul ayaa ka jira hadda koonfur galbeed soomaaliya dadka deegaanadaasi wax looga dhibaato looga geystana maamul ayay leeyihiin marka maamul maamul kale lama hadli kara miya
walaalo waa roolkoodii iyo doorkii ay maamulka koonfur galbeed wa ay gabeen xaqiiqdii kama warhayaan ummaddaas reer koonfur galbeed oo duniyada daafaheedii meel walba lagu dhibaateeyo ama lagu xiro ama adiga waxaa suuragal ah in aynan muhiimaddaba aynan u arkinba in ay ka hadlaan dhibaatooyinka dadkoodii lagu haya howlo aanan loo dirsan iyo iyo iyo maxay ahayto werwareeg bilaa macni bahashu horta in sistemkii labada sistem baa xisaabtimi kara waa sax maamulka koonfur galbeed soomaaliya laftirkiisu waxaan ku bogaadinaynaa in ay u kuurgalaan arrimaha noocaasa shacabka ayaga mas-uulka ah ayaga la communikeet garayn kara maamulada kale waxaan ka codsanaynaa ayaga laftirkoodii maxay ahayto cadaalada koonfur galbeed institutionada cadaalada koonfur galbeed inay arrimahaasu ay bal review gareeyaan ama ama ay dib u eegaan ay la xisaabtamaan ayagu xataa waan ku dhiirigelinaynaa laakiin waxaa noo muuqda in shacabkii koonfur galbeed soomaaliya maanta cid u maqanba aynan jirin xaqiiqdii marka as a civil society civil society ahaan baan hadda ilaahay hadduu idmo ayaan ula dhiilgarayn doonaa maalmaha soo socda maxkamadahoodii iyo institutionska cadaaladda ee maamuladaasina ayagana mardhow waan la xiriiri doonaa waxaan codsanaynaa cadaaladda in mar walba la dhiirigeliyo waxaa dhacda muqdishoay ka dhacdaa meel walbay ka dhacdaa dembiilayaasha waa in cadaaladda la keenaa guud ahaan dalka horta cadaaladaba ka maqan gaar ahaan anigu dad muslim baan nahay waxaan rabnaa ciddii dembi geysataa in wax laga qabto ummadda ilaahay hadduu kuu roon yahay dhibaatada lagu hayo reer koonfur galbeed soomaaliyana maamulkoodii uu ilaahay hadduu idmo ayaguna waan la dhiilgarayn doonaa waan la xiriiri doonaa waxaan u sheegi doonaa keisaskaasi oo soo noqnoqda oo gobollada barri kusoo noqnoqda in ay u kuurgalaan baan u sheegi doonaa igana insha allah waayahay gebagabadii golaha badbaadada magaca aad wadataan waa badbaado dhallinyarada xaggaasi joogta badbaadoay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin amni maadaama deegaanadoodii ay dhibaato uga carareen ha ahaato dhan amni iyo dhan walba ha ahaato mar haddii xagga ay tageen haddana dhibaato loogu sii darayo dhibaatada ay ka carareen mid la mid haddana xaggaa loogu geysto gola badbaada ahaan maxaa idinka qorshaysan mase ma la xiriirtaan dhallinyarada xaggaasi joogta ee dhibaatada loo geysto qaab ay ku badbaadaan hooshooda ma ku jirtaan waa mahadsan tahay saaxiib waa su-aal muhiim ah labadii habeenoo lasoo dhafay golaha badbaadada koonfur galbeed soomaaliya waxay ka howlanaayeen in arrimaha noocaas ah ay kala xiriiraan maamulka puntland cadaaladda in ninkaas la keenana waaba u sheegnayba waan la xiriirnay maamulladii baan la xiriirnay haddana waa runtaayoo dhibaatadii ay ka carareen mid la mid baa ayaa halkaasi haddana ku haysata dadkii waxaan uga baaqaynaa maamulada bari gaar ahaan puntland waxaan ugu baaqaynaa shacabka soomaaliyeed meel walba ha ka yimaadaane idinka ayaa ka mas-uul ah amnigoodii idinka ayaa ka mas-uul ah soomaalinimadii laguma kala tegin xaqiiqdii soomaaliya waa soomaaliya maanta waa lais yaqaanaa in maanta anigaa kaa awoodroon laisu dilana waa laga soo gudbay arrintaasna golaha badbaadada koonfur galbeed soomaaliya way diiwaangeliyaan dilalka dhaca way diiwaangeliyaan xadgudubyada ka dhan ka ah humanitarianka dhammaantood maalin baa lagu xisaabtami doonaa insha allahu tacaala ayaguna waxbaan hadda isnira hadal baana dhex maray waxaan rajaynaynaa maamulkaas in ay la shaqeeyaan maamulka kale ee koonfur galbeed soomaaliya dhinaca amniga iyo siyaasadaba hadday labada maamul ay iska kaashadaan xaqiiqdii waxaa meesha ka soo bixi kara la xisaabtan laakiin haddii aanan wixii la sameeyaba laiska yidhaahdo maxay ahayto siyaasadda ka weyn dadka biniaadmiga ka weyn siyaasadda biniaadmiga noloshiisa iyo amnigiisa ayaa ka muhiimsan siyaasadda biniaadmiga laftirkoodii in la maareeyo ayay siyaasaddu qayb ka tahay marka labada maamul ayagu xataa xoogaa dhaliil baa yaa iska jirta dhinaca xiriirka maamulada dhanka amniga dhanka cadaaladda dhanka arrimaha bulshada wax badan baa iska qaldan laakiin insha allahu haddana soomaali way istaqaanaa waa la xisaabtami doonaa maalin haddii kale hadda maamulka puntland waxaan ka codsanaynaa in dhibaatooyinka reer koonfur galbeed soomaaliya meesha looga geysanayo ay il gaara ku hayaan waxaa xusid mudan soomaali meel walba way wada joogtaa soomaaliya waa soomaaliya annaguba dad badan baan haynaa ummad badan oo deegaanadaas ka soo jeedaba ka ganacsada dalka cadaaladday ay la kulmaan xumaanta waa laga dhowraa oo degan oo hanti kule ma rabno maanta soomaaliya in ay qabiil u noqoto ama qabiil isu qabqabsado haddii ma jeerteen ama deegaanadaas dadka diga ay isleeyihiin koonfur galbeed soomaaliya waxbaydankama joog way dhooban yihiin waxaa wanaagsan soomaalinimo in aan u wada noolaano horumarku wuxuu ku jiraa in la wada shaqeeyo soomaalinimada loo wada istaago haddii kale wixii horay baan aan dib ugu noqon doonaa
isbitaalka daarudawa daynab how inta ku qoytimay daarudawa hosbitaalnimay
daarudawa hospital usumay daarudawa hospital leyli lema ifola isbitaal daawo yaal wamay way diin diriko diinlay bilaaw shaba doohay doowalkiin tarow haaya damiinimo lanki diidow dugsi galay safar lanki ka daaytano hunguri weydiisidey cudur lanki iska dareemono
waayahay dhugunsidayaale idaacadda warsan ee magaalada baydhabo nool daratan barnaamijka kulanku warsan qiiboojiyey dhexeeya ku gudi jirna qodobka kale ee barnaamijka welibaa usanagdeya ciidamada ammaanka ee magaalada muqdisho welibaa geeka minka kiijay iyo weerarka qaadina xildhibaan ku tirsan minka kore oo magaajilerow cabdi xasan cawaali qaybdiid islamarkaasna iyo baaritaan minka kiijay iyo ku wideen alaab ku mid ee alaabtii minka taali iyo jabtay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo arrintaas ku jawaabo weliba usaa amaray in habsiga lahadhigka saraakiilii amarkaas biidiy iyo weliba ciidamadii howlgalka ku iibgalay welina qaar ku tirsan ciidamadii howlgalkaas sameeyey iyo lamasarkaal islamarkiiba la sameeyey in iyo habsiga lahadhigka islamarkaasna wakhtigama su-aalo la weydiiyahay cabdi xasan cawaale qaybdiid oo falkii geeka minka kiijay lahakagali ku hadalay weliba useray
بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa inaan maanta oo bisha tahay soddonkii bishii december laba kun iyo toddobiyo tobanka inaan ku wargeliyo warbaahinta maanta markay ahayd kowdii iyo labaatan daqiiqo gurigayga anigoo ah senator cabdi xasan cawaale qaybdiid oo ah guddoomiyaha guddiga dastuurka ee baarlamaanka labada guddiga maaragtay dastuurka labada aqal ee baarlamaanka labada maaragtay labada baarlamaan gurigayga oo aan degganahay ayaa waxaa soo maanta weeraray ciidan ka socda ciidan dawladeed albaabka hore ayay baabuurkii ku soo jabsheen ganjaalka kadibna waardiyihii bay qoryo ku qabteen qoryihiina ka qaateen aniguna shaqan ku maqnaa golaha aqalka saraan jiray waxaa loo soo galay waxaa waxaa loo soo galay gudaha ayaa loo soo galay markii loo soo galayna waxaa gurigiibaa loo galay gudaha waa la baaray waa la jebiyey dhammaan albaabada meel walbana way galeen armaajooyinkiina way soo daadiyeen wixii ku jiray qolalkii guriga debadda bannaanka qolalkii debadda ku yimid iyo qolalkii gudaha dadkii ku jiray oo dhanna way haansaab gareeyeen taleefanadii bay xaaskaygii iyo gabadhaydii ka aruursadeen xaaskii oo masqusha ku jirtayna masqushay ku jebiyeen oo ugu galeen ciidankaasi baaris kadib haddii intaasi markay dhacday anigoo maaragtay ma garan karo sababta arrimahaasi aniga ay ku dhaceen anigu ma garan kara ilaa hadda cidda waxaan samaysanaa informationkii ugu horreeyey xaaskayga markay soo wacda kadib waxa ay soo wacay ninka taliyaha nabad sugidda ka ah gobolka baraandir oo la yidhaahdo saadiq wuxuu ii sheegay ciidankaasi waxay ahaayeen ciidan laga soo diray ciidanka imaaraadka ayay ahaayeen ayuu yidhi laakiin waxaan anigu u caddaynahayaa sida ninkaasi ii sheegay ciidankaas ciidan dawladeed buu ahaa wixii intaa ka duwanna haddee baarista ayaa lagu ogaan doonaa ma raba intaas inaan dhaafo waxaan rabaa ka codsanayaa meediyadu inay guriga gudaha galaan soo arkaan waxyeellada wixii laga qaatay oo qalaba dib baan ka ogaan doonaa laakiin bal horta wixii la gaarsiiyey inaad soo aragtaan baan idinka codsanayaa aad iyo aadaa u mahadsantihiin senatar cabdi qaybjiid maxaa is leedahay gurigaaga waa lagu maagay oo ciidankaas oo yimaadeen aniga gurigayga nin eh, senator baan ahay xildhibaan baan ahay eh, xasaanad leh wax sharciyad cid u bannaynaysa in lagu bala anigu ma jirto hadda ciddii gashay waa la ogaan doonaa iyo sababtay u gashay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ma jirtaa hadda wax khasaare ah oo inta hadda aad ka baxsan oo hantiga ama guriga la gaarsiiyey
waxa weeye wixii la gaarsiiyey iyo wixii la qaatay iyo siday intaas wixii dhibaato dadkii eh, eh, lagu dhuftay baabuurka oo dhulka hadda qaar dhaawac yahay waxaasoo dhan iyo xaaskii oo xanuunsanayd oo musqusha eh, loogu jabshay waxaasi adinkaa la rabaa inaad baarataan aniga laakiin intaa ma dhaafinayo waana mahadsantihiin
qiibo dhexe ee barnaamijka kulanku warsan iyo dhegeystayaal dareetan idaacadda warsan ee bilad kambeydhab iyo nor dareetan qodobka kale waliba usanagadaya maalintii shalay haytay waliba kulun magaalada baydhabo ku weeladay waana ee, magaalada baydhabo hadiiray safiirka soomaaliya aan fadhi dalkaas etoobiya isla markaasna uusa ujeedka safarka kijihaay sidii uusa in la kulaman lahay waalidiin soomaaliyeed oo owlaadiyo ka hiran dalkaas etoobiya waana uso waray sida waalidiinta siyaabo shalduwan ee awlaada silinhiri iyo weliba antasane ee iyo hirinyin usa sidii unkula hadal lahaya ujeedka safarka kiijiyahay waxaana ku tirsan golaha malaaqiyada iyo kulanka ku qiibgali iyo saas oo kale xildhibaano ku tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya waana codsi injeedii waa codsi injeediyan safiirka in usa dadaalka bi sidii owlaadaas reer waalidiintiio lahanka kanaga lahay bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin geedka mayle raay munaasabadan wala haytay soo dhoweynta mayle raay qunsulkii etoobiya fadhiyay iyo mayle raay boqorkii bartamaha maxaa lalahay maxamed awees mudey iyo cabdulaahi warfaa haytay cabdulaahi warfaa qunsulkan waa ninkii mayle raay ka shaqeeyey maxaabiistii dalad lahadhiyaay markii dowladdii meelasaasi mas-uuliyiinta ee ra-iisul wasaaraha inkaweyni halka cala khayre lanka in xil saaryahay lanka qaybwiinku qaadadyahay dadkii la hadhiyahay haddii geedka markuun eheladii iyo baydho wala usiin kooyay wala jara mayle raay dad kale oo ka heri meelo ka hirin olinka warqabna in uuse eheladii dad soo hirinaayey warbixintioo dhegaysada si mayle raay dadka dhimanna lahayn dhihi siisa ku warqabtaan dowladda boqoliyo tomiyo afar qofa hadhiidi boqoliyo tomiyo afartan lixdan iyo toddoba qof kumida waa gobolladan baay bokol waay dadkii deganaayo haddana dadku badan yaa meelo ka hirin markun geedka fursad walayn haysane qunsulkii mayle raay dowladda soomaaliya fadhiya etoobiya iyo niilrooga wala fadaane una hadda ku hora warbixinna siidan dadkaas meelo ka hirin ka saabsanaayo liiskii hayni yoo in gudbiyna haddin walaaga sax eh oo meelo ka hirin unula fadaana dadku meelo ka hirin lanki dembe hataa in hirin in dowladdan koonfur galbeed laha ka wareeji dowladda dhex laha ka wareeji maamulkiisu ka tirsan yihi lashaan lanki dembiile hataa maxkamadiisa inta laka qaado lankii oo dembi walba linkahaysana meelo ka jaro mayla raayay wallaha ka eeday isuna tirjay dadkaas dhan lahan in dhiyo fadaana dowladda etoobiyana qaybiyuha ku qaadatay dowladda dhexena qaybiyuha ku qaadatay koonfur galbeedna qaybiyuha ku qaadatay xildhibaano gaara ina yoona saas oo kale afar iyo labaatanka saac dadaal walaa ka jiraan dadkaas meelo ka hirintay ilaah ka dhiifay walaa nin sheegay in boqolaalaha hadda ka hireen oo ka hiriyin gorey ka hiriyin jigjigo ka hiriyin mayle raay wala fadaane dadkaas idi ilaah ka dhiifadi geedka mayle raay ee odayaashii malaaqyadii in kugu wiinayay iyo niila rooga mayle raay iyo afayeenjo guuda niila roogan iyo dadkii eheladiiyo ku hirinaayay iyo meelin roogan wala fadaane warbixin siidaan qunsulka si mayle raay dadkaas meelo hirin lankun hadda boqorka bartamaha lere afar sano waa meelo ka hirinaya waa werihii oo soomaaliya imtixaansana yahay dowladda dhexe ayaa qeybwiinku qaadatay yaa mayle raay hadhiiri dadkii ka shaqeeyay dadku lankuna kumida dowladda dhexe kumida mayle raay hogaamiyow maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre oo meelo basaaday oo haddana wafdigan eragaasan oo qunsulkan usa hadiray si xaqiiqdi miilas dadkaas dadku ku hirin laahin ogaadu markun nasiiba geekin weldini wala fadaane malaaqidi sharabtile dadki ehelki dadjo ku hirin walaay warbixinne ay dadki hirin aysan haytan ha ku wareejidan lankun siidan ee doog miilaska gabagabeeye walaha ka dhawaayay may leefahay malaaqdeerow oo afayeenkii guud may leefahay digli mirifle afayeenkii koonfur galbeed ee waa lang may la raay kina badan usan naftirjay qayla dhan badan jeysidi may la raay sidii dadkaas lahayn dhii fadhiyo ee bal tafadal mala bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu galabtan may an argo inay galab fayl in yeeto galab eedninka wanaagsan yeeto eed iyada ma inkama hadnaqeeyo xildhibaanka qaranka iyo qunsulka iyo walaalkeen wariyaha oo dhibanaha muddo badan ha kahay oo waan hadda xorriyaddiisu helay dhammaantiin odayaalka shacabka dhammaantiin siin salaamaan salaan kadib runtii eed eedaan ka faraxsanna ini baydhowna ninkakooyo unoo dadkiikana oo sanooyinkan barakacyaal meel walba ka naqdan oo haddana ka dhibaatooyan in meelahaasi xorriyaddooda ka waayaan dabcan dowladda etoobiya aan mahadnaqaan markan ka horreeyto dawladaha oo dariska ah meel baasaboorna liinku weydiyaana badaaqo kalean liinku weydiyaana etoobiya ku jirta inkamaha naqaan laakiin beryahan maybaa jirtay dad dadyow eedan fara badan mudane qunsulkeena qaaliga ah maykin sheeqane dadkan koonfurtaha ku jeedo in dad badan oo eedan fara badan ka jaraan waddanka etoobiya haddana dad badanna haniin gudbiay haddiiunaynaan dhaqanka cabasho badan hanoo deeraasi markii inka horreeytay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane farmaajo baydhabo booqashadiisu ka kooyay ma in gudbaynay ilaa laba boqol iyo dubiyo hodhodhow ee dad e meelo kirin yaan gudbayn haddana gadaalkan waa laylka darahaay ma inkama hadnaqaana daraad markii boqol iyo toban iyo afar qof laha ku dhiyo dowladda federaalka iyo dowladda etoobiya oo aad hadda wakiilku ku keetaantan roogda dhammaantii on mahadnaqaana mahadnag ma dhammaadaw may baa codsadaane dadyow badan oo una hadda kii wareejii doono liisisyo iyo kuwa kale oo hataa meelo insaadaan nabadgelyo insaadaan una ogsugno dad farmashiika lahayan una ogsugno dad hay-adan shaqeeyan una ogsugno oo hataa walaadala ka tuhmi koran lahayna ini meelahaas ka yirinyin eedan ku warqabno may baa codsadaana ini dadkaasoo nahnindhiyo sisinanka sharaf awtaan unuuna awlaaditaan xorriyaddoodan helno may kala jartay mar dhahtaasayti guluf oo kalinka shanaata qaadi yalkuuka qabday dad eedan fara badan bokoolkaas bokoolaan badanaayan degmada tiyaglow intamay hanka dhawaaytay meeldadan doolaleerawa yaa hanka dhawaaytay oo gobolkan baay ku tirsan xaduudkana ka aadan inta kale gobolka bokool ilaa abaasala ilaa tiyaglow ilaa bogabaqle ilaa rabdhuure intiin dhexayta yaa dadeewaas laku aruuriyey dadka kalena may laku aruuriyey doolow dad hataa jaratiya laku waday magaalada kana dharta etoobiya yaa laku aruuriyey sida warbixinta un haniyo deeraasi maybaa codsadaane dadkaas una liisyo hasiin gudbiyi doon mudane safiir in juhdiisa badan isan gelidaan si xorriyaddoodan helaan xorriyadda qofka bani aadam xorriyadda haddii laku qaaday eedaan dhib badanyi haddii ay jiraan dad dembiilyaal ah oo maxkamad xukunta oo la ogi hataa in xabsi joonta lahaan ka wareejiyo siisiinna culayska siinkugu qaadaan oo yoona dareeman xurriyad haddii la cafiyi lahay dawladdan cafiyeedo haddii dembiile qaatila iyo waxyaalaha oo hadda soomaaliyaba ku degu haysantiisu fara kala jarina kaas abaalmarintiisa dawladda federaalkan yaalla in aysan la siin kaeedayn waayeeladan oo ilmoogidho dhali iblanti gambooley tahay ti hamiin walbanti iyo ooyan siin arna yoon gorodana waxyaalaha kukooyo kore amni xumadiyo kukooyo kore yoon dareeman oo nagsho hirin shaleediyo lay dareemaan dawladda dabii darasaana badmanin dhexayta wala iska furanyi waxyaalahan unu dhibkaniyahayo qarxaga iyo dhibaatada ninjaysidan ilmooykan ah iyo ku obsadaayan sidaasa sheenaas ini qof walba la argoona la qabado garaabsho ku biyaana taas ma ka eedayaana runtii mayba fadaana insha allahu tacaala inay xooga saartaan
oday dhaqameed iyo weliba xildhibaano ku tirsan baarlamaanka soomaaliya oo kulan la qaadii safiirka soomaaliya anfadhi dalkaasi etoobiya islamarkaasna kula hadlaayeen xaaladda dadka maxaabiista ee deegaanadan hakujeeda ee xabsiyada dalkaas etoobiya ka jira sidii laha ka dhihi lahay guud ahaan beedkaaseen dambeeyey barnaamijkii kulanka warsan ee dhugunstayaal idaacadda warsan hamiidnimadan kula dareeteen barnaamijka weliba hasiinsaarey waana sindirisiyaayeen oo jeceelow ee farsamada weliba hayay bilaalyara intiiuna barnaamijkan koolamada dib ku kulmaana hamiin faylesaas oo kale jadwalkii idaacadeed ee warsan iyo meelan haka afmeerana intiiuna beriyey reed aan ku kulmi doonaa tumila masaa xiraamnimo haddii ilaahay wiis era weliba siin ku kutubaana sidaas iyo ammaana allah